أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baabu zakaati naqd lacagta sakadeedii ayuu baab yahay annaqd xilligaa hore waxay ahayd dahabka iyo fidada oo waxaa la isticmaali jiray danaaniir dahaba iyo fido ama daraahim fido ama silfara ayaa la isticmaali jiray oo lacagnimo ayaa loo isticmaali jiray waxaa hadda meeshoodii joogaa waraaqahan alawraaqa naqdiya loo yaqaano ee dowladuhu ay soo saareen ee ay leeyihiine xilliyadan lagu dhaqmo ayaa halkii dahabkii iyo fidadii taagan qowlka xaqa ahina waxa weeye inay lacagahaasi ama awraaqda naqdigaahi inay halkii lacagihii unay taagan yihiin oo sakadii ay ku waajibayso oo xuquuqdii lagu gudayo oo ribadii ay ku dureerayso halkaa culimaa mucaasiriine ay ku tegeen inaanay markaa la mid noqonaynin oo wax ribaahina aanay ku dureeraynin wax kalena aanay yeelanaynin taasoo uu ku tilmaamay asheekh maxamed saalix alcuthaymiin inaan qadamu caalim aanay ku sugmaynin madhabka noocaasa lana odhan karaynin qofka intaasoo milyan haysta yacni wax saka ay ku waajibi mayso wax ribaahina maanta ma jirto oo waxa la yaaliyo waxaa bunuugta iyo ay kala wadaanna riba ma jirto waa la odhan kara maaha idan markaa qowlka xaqahi waxa weeye lacaga yowga awraaqda naqdiga inay maqaamu dahabi walfida istaagayaan waxaa u asala haddaba sakadu inay ka waajibayso qowlka ilaahay leedahay waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa kaydaysanaya dahabka iyo fidada ee aan ku bixinaynin alla jidhkiisa waxaad ugu bishaaraysaa cadaab aliimahoo mulimoo xanuunjiya ibnu cumar baa wuxuu yidhi qofka urursade ee aan sakada ka bixinin weyliya halaag baa u sugnaaday waxaa kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uhi xadiidkii saxiixahaa qofkii dahab iyo fida leh ee aan xaqa ka bixinin maalinta qiyaamaha inta la dhalaaliyo oo tool iyo xadiid ballaadhan looga dhigo oo naarta lagu soo kulayliyo oo dhamac lagaga soo dhigo ayaa dhinacyada iyo dhabarka lagaga gubaya mar kastay qaboodanaana dabka naarta ayaa lagu celinaya sidaana waxaa lagu samayn maalin qadarkeedu konton kunoo sannadood yahay ilaa la kala xukmiyo bayna alcibaad oo arka jidhkiisa ima ila aljanna wa ima ila annaar wuxuu markaa sheekhu uhi wasakaatuhu rubucu alcushri waa rubucu lcushri walow min macdinin macdan ba ha ka ahaadee wnisaabu dahabi cishruuna midqaalan khaalisa waa labaatan midqaal labaatan diinaaroo khaalisa walmidqaaluna arbacatun wacishruuna qiraatan waa afar iyo labaatan qiiraad qiraadkuna waa micyaar iyo aalatumiis kale oo wax lagu miisaami jiray wanisaabu lfidana mi'ataa dirhamin islaamiy waa boqol dirham oo islaamiya wadirhamu dirhamkuna sabcata cashara qiraatan waa toddobiyo toban qiraad ilaa khumusa qiraatin qiraad khumuskii mooyaane wamaa zaada fa bixisaabihi wixii kordhaana xisaabtiisa unbay ahaatee walaa shay-a fi lmaqshuushi kii maqshuushka ahaa ee isaga iyo wax kale yacni dahab ama fida iyo wax kale ay isku jireen la ysku qalday shabaani xataa yabluqa khaalisuhu ilaa saafigiisu gaadho nisaaban nisaab uu gaadho waxa uu leeyahay sheekho sakada lacagtu waa rubcu lcushur yacnii inta toban loo qaybiyo ayaa meesha tobnaadna afar loo qaybinayaa haddii waxaba aad afartan u qaybisana waa halkeedii rubculcushur markaa wuxuu leeyahay walow naqdigaasi haba yacni markay sakadu ku waajibayso macdinba ha ka ahaadee almacdin asalka min alcuduuna bimacna aliqaama ayuu ka ahaaday meeshan ilaahay jawharta uu ku abuuray dahab iyo fida midkay doontaba ha noqotee macdin baa la yidhaahdaa waxaan lagala soo baxaye jawhartan lagala soo baxayana macdin waa la yidhaahdaa oo xaaligiibaa ismigii maxalka lagu magacaabo macdin godkana waa la odhan karaa shaygan macdinta labdeedana waa la odhan karaa oo xaaligii oo ismulmaxal loo bixiyey weeye markaa walow macdinba ha ka ado godba ha laga soo saaro waxaanu noqon karaa dee haddii uu madruub yahay oo la googooyo qaabkii lacagnimo loo dhigo daraahim iyo danaaniir laga dhigana madruub baa la yidhaha waa naqdigii haddii kaluu qitac iyo gaballa yahayna sabaa'ik baa la yidhaahdaa oo aan sidii lacagnimo loo sabaynin walow macdintaaba ha ahaado godba yacni ha laga soo saaree markaa wuxuu leeyahay nisaabka haddaba dahabku iyo xadka ugu yari waxa weeye labaatan midqaal waa labaatan diinaar oo saafi ah midqaalkuna waa afar iyo labaatan qiiraad weeyaan qiiraadkuna waa micyaar kaloo isna wax lagu miisaamo waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid abu daa'uud warinayo ayaa wuxuu yidhi laysa calayka shay-un waxba xagga dahabka lagama le xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran ilaa labaatan diinaar aada yeelato haddii cishruuna diinaaran ay kuu sugnaadaan waxaana calayhi alxawl fa fiiha nisfu diinaar diinaar barhkii ayaa lagugu yeelanaya oo rubculcushurkeedu dee waa nisfu diinaarka oo marka labaatankii toban loo qaybiyo ee haddana afar loo sii qaybiyo nisfu diinaarkaasay noqonaysaa famaa zaada fa bixisaabi dalik wixii kordhaana waa xisaabtiisa uun waxa uu leeyahay nisaabka fidadu waa laba boqol oo dirham oo islaami ah oo daraahimtii islaamka ah dirhamkuna waa toddobiyo toban qiiraad oo qiiraad shan loo qaybiyey meeshiila wamaa zaada bixisaabii wixii intaa ka kordhaana waa xisaabtiisa uun iyo qaybkiisa un buu leeyahay macnaha wamaa zaada fa bixisaabii macnaheedu waxa weeye waxaynu soo tilmaannay xooli inay awqaas lahaayeen awqaastu waxay ahayd masalan afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan adhigii inta u dhaxaysa xagga horunbaa la raacin jiray shan ilaa toban inta udhaxaysa tirada horunbaa la raacin jiray shan iyo labaatan ilaa lix iyo soddon geeli tirada horunbaa la raacin jiray soddon iyo afartan male isagu lacagtu ma lahayo awqaasta noocaasa hal dirham hadduu hura ama hal diinaar hadduu bersentajka uu leeyahay ayuunbaa la bixinayaa wamaa zaada fa bixisaabihi waxaa kaloo sheekhu yidhi walaa shay-a fi lmaqshuushi xataa yabluqa khaalisuhu nisaaba kii maqshuushka ah ee laysku daray isaga iyo wax kale dahab iyo wax kale fida iyo wax kale isaga shay ma ahaanin oo waxba laga bixin maayo ilaa khaaliskiisu iyo saafigiisu marka la eego uu nisaabkii gaadho labadii boqolee dirham ee fidada ahaa ama labaatankii misqaal ama diinaar haddaba waxa isweydiin leh maadaama oo aynu sheegnay maanta in lacagtii dahabka ahayd ee diinaarka ahayd iyo tii fidada ahayd ee daraahimta ahayd labadiba aanay jirin oo lacagnimo maanta aanay u jirin macdan ahaan way u jiraan dee dahabkii waa buuxaa fidadiina waa jirtaa laakiin lacagnimadii loo isticmaalayay baan jirin macnaha sideebaa maxaa lagu sakaynayaa lacaga yowgan aynu hi halkoodii bay taagan yihiin qadarkee baa lagu sakaynayaa hortu sakada islaamka waxaa lagu farar yeelay dadka akhniyada ah si dadka fuqarada ah loogu celiyo oo loo siiyo goorma ayaa haddaba qofka la odhanayaa waa qani calaamad baa islaamku u yeelay qaninimada oo waan misaabka inuu qofku nisaabka iyo qadarkaa uu mulkiyo nisaabka qadarkiisina wuxuu isku khilaafay xoolaha iskhilaafkoodii haddaba markanuu nebigu sala allahu alay slam lacagta uu dahabka labaatanka diinaar ama labaatanka misqaal ku qadarin nisaabkiisa fidadana labada boqol ee dirham ee islaamiya ku qadaray ugama jeedin inuu laba nisaab yeelo waa hal nisaab keliyahuun laakiin lagu qadaray laba cumlo iyo laba lacagood laba cumlo iyo laba lacagood nisaab lagu kala qadaray un weeye oo xadkii hooseeye qanigaa waayo carabtu wakhtigaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laba cumlo iyo laba lacagood ayay lahayd midi waxay uga iman jirtay faris oo daraahimta fidiga ah ayay ahayd midna ruum bay uga iman jirtayoo daraahimtan danaaniirtan danaaniirtan dahabka ah ayay ahayd ayagu wax cumlo iyo wax lacagaho u gaar ah may lahayn markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam nisaabka qofkii lacagta hayey uu ka yeelay nisaabkiisii labaatan diinaar oo dahaba ama laba boqol oo dirham oo fida ah way isleekaayeen diinaarku toban dirham ayuu ahaa idan markaa labadii boqol ee dirham iyo labaatankii diinaar way isleekaayeen idan lacagtii ayuunbu nisaabkeedii nebigu laba cumladood ama labadaa lacagayow ee carab uga iman jiray faris iyo ruom ayuunbu ugu kala qadaray haddaba maanta mar haddii aan labadii midnaba aan lahaynin aynu doonayno qofkii bayca mushtarka ahaa aanu li lacagtanaad haysataa waxay la mid tahay dahabkiiyo fidadii ama dadkii kale ee bayca mushtarka iyo ganacsiga waday ayamaynu ugu qadaraynaa ma dahab baynu ugu qadarana mise fid baynu ugu qadaraynaa waxaa la tilmaamay in xilliyadii dambe xilligaa hore cahdulbicsa waxaan nidhi halka diinaarba toban dirham buu ahaa idan waa isleekay laakiin wakhtiyadii dambe ayaa hoos fidadee u dhacday oo halkii dirham labiyo toban shan iyo toban labaatan soddon ilaa yowmana haadaa waxay gaadhay yacnii xad aad u hooseeya ayay gaadhay oo haddii lays yidhaahdo masalan haddii lagu qadaray imika labadii boqol ee dirham haddii maanta la eego oo lays yidhaahdo halkaasun xadkii qaniga ka dhiga wax aad u hooseeya ayay noqonaysaa baynamaa dahabkii isagu noqonayo mid aad u sarreeya tafaawud weyn ayaa imanaya waxaa la tilmaamaa iminka riyaalaadka sacuudiga ama qadar oo kale haddii labadii boqol ee dirham sidooda loo qaato inay khamsiina riyaala noqonayso bimacnaa waa wax saddex iyo toban dollar meelaha ku dhow macquul miyay tahay markaa qofka in la yidhaahdo saddex iyo toban dollar qofka hayse waqanihiisa ka iska bixiyo nisaabyadanna way isku wada dhowaayeen nisaabyadanna shanta neefee geela afartanka adhiga soddonka looda labaatanka diinaar labadan boqol wax isku wada dhow bay ahaayeen markaa afartankii neef waxaan neef ka goynaynin qofka haysta in la yidhahdo qani baa tahay yani suurtagal ma noqonayso oo hamsiin riyaal bay noqonaysaa laakiin haddii xagga dahabka loo eegana farqigii u dhaxeeyey fidada iyo dahabku aad buu kala tegayaa oo waxay noqonaysaa labaatankii diinaar xagga riyaalaadka baro ilaa kun iyo shan boqol oo riyaal ayay noqonaysaa halkay tan khamsiina riyaalan ka noqotay idan waxay leeyihiin culimmadu markii baxsi fara badan iyo baadhitaan fara badan lagu sameeyey waxa wanaagsan lacagaha imika in lagu qadaro dahabka waxaanay yidhaahdeen waxay noqonaysaa shan iyo siddeetan graam oo dahaba haddaba shan iyo siddeetankan garaam lafdiisu sidee buu ku soo baxay waxaa la yidhi waxaa la helay aktar min madxaf waxaa laga helay danaaniirtii islaamiga ahayd ee la sameeyey ee faaftay xilligii marwaan binu cabdilmalik cabdilmelik binu marwaan xilligiisii ayaa la eegay dabeetana waxay noqotay four bint twenty five gram yacnii afar bointi shan iyo labaatan ayuu halkii diinaar noqday intaa marka lagu dhufto labaatankii shan iyo siddeetan gram bay soo fadhiisanaysaa idan afar iyo labadii labaatankii diinaar ama labaatankii misqaal markay miisaankoodiiyo garaamkoodii la eegay waxay noqdeen shan iyo siddeetan gram bay noqdeen idan markaa qofka doonaya lacag hayste ee doonaya inuu markaa lacagtiisaa sakeeyo qofka taajirka ah ee doonaya tijaaradiisa inuu sakeeyo raba in yacnii ay gaadhay inuu qani yahay oo heerkii sakegoyska ahayd ay gaadhay iyo inaanay gaadhin ha u tago un dahablayaasha shan iyo siddeetan graamun ha weydiiyo qiimahooda shan iyo siddeetanka graam wixii la qiimo noqda qofka oo dahaba hadduu haysto ama lacaga hadduu haysto ama badeeco kalea hadduu haysto qofkaasaa ah qof qaniyahoo nisaabkii dahabkiisu ama nisaab gaadhay ama lacagtiisu nisaab gaadhay ama tijaaradiisu ay nisaab gaadhay markaa rubculcushrigii unbuu iska bixinaya afartan unbuu u qaybinaya ama labiyo bar buu ku dhufanaya yacni ta ugu sahlan ee nisaabyadii kalena u dhow shantii neefee geel ahaa iyo afartankii adhig ahaa iyo soddonkii looda ahaa taas weeye marka alkhulaasa waxa weeye qofka ma ku waajibtay isaga mise kuma ay waajibin waxaa la eegayaa lacagtan uu haysto dahabkan uu haysto badeecadan uu haystaa inay qiimaheedu shan iyo siddeetan graam gaadhayaan haddii ay shan iyo siddeetan graam gaadho wuxuu iska bixinayaa itnain faasila hamsa ama two point five buu iska bixinaya waxa uhi sheekhu wasakaatu rubucu lcushri weeye walow min macdinin macdiniga god baa ha ka ahaadee wanisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan khaalisa waxa weeye labaatan mihqaaloo saafi walmihqaaluna arbacatun wacishruuna qiraatan afariyo tobanafariyo labaatan qiraad wanisaabu lfidatina miata dirhamin islaamiyin waa laba boqoloo dirhamoo islaamiya wa dirhamuna sabcata cashara qiraadan waa toddobiyo toban qiraad ilaa khumusa qiraadin mooyin wamaa zaada fa bixisaabihi wixii kordhaana waa intaa xisaabkeeda un inta badanna inagu dahabkaynu isticmaalna waa ciyaarka koob iyo labaatan labayo labaatan baa la sheega afariyo labaatan baa la sheegaa ma hayno sideed iyo tobanka labdiisa ma hayno waa ciyaarkaa koob iyo labaatanka un walaa shaya fi lmaqshuushi kii wax kale layskaga daray isaga seke laguma leh xataa yabluqa khaalisuhu ilaa saafigiisu nisaaban u gaadho walaa fi lxuliy xullidii almubaaxi ee bannaanana seke laguma leh idaa lam yuqsad haddaan looga jeedin kanzuhu kaydaysi haddaan looga jeedin wayushtaradu alxawlu fi naqd lacagta sanad baa loo shardiyaa wa fi lrikaasi wa fi lmarkuusi wixii la aasee la helayna alkhumusu baa laga bixin walaa xawla fiihi fi lkhumusi xawl laguma leh walaa fi lmacdini iyo macdinta wa shardu rikaasina an yakuuna waa inuu noqda naqdan lacag nisaaban oo nisaaba min dafni aljaahiliya oo jaahiligii wuxuu aasay ah wa fii mawaati waa inuu ka helaa ow milkin axyaahu ama milkii uu nooleeyey waxau sheekhu leeyahay xullidii mubaaxa ahayd ayada wax zaka ah laguma lahaa alxulliyu lmubaax waxa weeye waa xullidii iyo dahabkii ay dumarku isticmaalayeen isla markaana aan xadkabaxna aan ahayn een israaf fara badanina aanu ku jirin kaas weeye alxuliyu almubaax waase goorma idaa lam yuqsad kanzu waa haddii aan loo qasdiyin yacni iqtinaa iyo kaydaysi haddaan looga qasiin weeye waanay dhacdaa inay dumarka qaarkood nuskiilo iyo kiilo iyo laba kiilo ay hayaan dee kaa xullin lama odhan karo waa xoolo meel la dhigtay ya lacag bangi la dhigtay oo kale ayay ka dhigan tahay kaasi ma noqonayo kaasi xullidii ee xulli waxa weeye waxa ay xidhanayaan ee ama iyada iyo hablaheedii ay xidhanayaan ee xidhasho ugu tala gashay weeyi wixiise walow qaab xulliba ha ahaadee dee in hanti oo ahaan loo haysta iyo raasamaal ahaan in loo haysto waa in lam yuqsad kan zuudaasay soo gelaysaayo dee in la sakeeya laga maarmaan bay noqonaysaa marka taa iyada xullida mutakadka ah ee kansiga ama qunyada loo samaystay waa ka waajibaysaa oo ziine iyo markaa isticmaal mubaaxa midna loogama loogumayn talagelina waxaa la doonayaa uun qiimahiisanuun lacagtii markaa in lagu ilaashto oo lagu haysto ayuun baa la doonayaa markaa taa waa la sakaynaya laakiin wixii loogu talagalay xidhasho ay ugu talagashay ruuxa dumari ee aan dee sirfina ahayn haddii markaa dee israaf soo galo oo markaa ay soo galaan markaa suuman iyo wax lugaa la geliyey iyo wax madaxa lageliy wax meel walba la geliya hadday soo baxaan taana israaf baa ku jira oo waa la sakaynaya lakiin wixii caadigaha la xidhanayay jumhuurulculamaa waxay u badan yihin aan la sakaynaynin marka culimo kale ay qabaan in markaa la sakaynayo almubaaxa buu ina yidhi ayada tii muxaramka ahayd iyada waa la sakaynayaa oo maxay noqonaysaa dee xulli nin samaystay hadduu nin samaysto dee waa xulli xaaraan ah wixii dumarku ay israaf ku sameeyeen ee cadatu amhaalihin ay kaga baxeenna ayana waa la mid iyo dee wixii weelal iyo wax kale laga samaystay waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa naqdiga iyo lacagta waxaa loo shardiyaa xawlin u soo wareegaa shardiga laysa fii maali zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl xadiidkaasu ay ku camimayaan maal zaka lagumala ilaa xawliyo sanad u soo wareego waxa uu leeyahay sheekhu rikaaska oo bimacna almarkuus looga jeedo wixii markaa dhulka la geliye ee lagu aasay waa waxa lagala soo baxo dhulka ee jaahiliyaddii iyo ummadihii naga horreeyey ay aaseen dahab iyo fidda midku doonaba ha ahaadee isaga marka uu qofku helo khumus buu iska bixinayaa shan meeladoo meel wax hawl ah oo uu leeyahayna ma jiriyo sanad macdinka lafdiisuna male macdinkuna kani waxa u farqiya rikaaskuna waa waxa aadami geliyey oo meesha la geliyey macdinkuna waa kaa khalqiga ah ee ilaahay meesha ku abuuray marka rikaas iyo macdin midnaba xawl iyo sanad ayaga loogi maaye xilligaa la helo uun ayuunbaa khumus laga bixinaya shardiga haddaba rikaasku waxa weeye inuu naqdi yahay waxaa looga jeeda dahab ama fida waa inuu yahay ama madruub ha ahaado ama hayr madruub ha midna jarjaro qaab lacag u samaysan ama isagoo sabaayiga ha ahaado waa inuu nisaaban yahay nisaabkii dahabkii iyo fidadoo kale macdinka lafdiisana inuu nisaab gaadhaaba isaguna shardiga dee dahab iyo fidana yahay min dafni aljaahiliya jaahiliyaddii wixii islaamka ka horreeyey waxay aaseenna waa inuu yahay ee haddii muslim loo ogaaday inuu yahay baadi ayuu noqonayaa haddii loo ogaado muslim inuu leeyahay fii mawaatin meelaan milki qof muslimi leeyahay ku dureenin waa in laga hela mawaadkaasaa la ydhaha ow milkin axyaahu ama meel uu nooleeyey uu milkiyey waa inuu ka helaa walaa fi lxuliyi almubaaxi xullidii mubaaxa ahayd sake laguma le idaa lam yuqsad kansu haddaan looga jeedin kaydaysi wayushradu alxawlu ayaa la shardiyaa fi naqdi lacagtii wa fi rikaasina alkhumusu baaday shan meeladoo meel walaa xawla fiihi iyo walaa fi lmacdin midna laguma leh wa shardu rikaasina an yakuuna waa inuu noqdo naqdan nisaaban naqdi nisaaba waa inuu noqdaa min dafni aljaahiliya oo jaahiligi wixii ay aaseena wa fii mawaatin oo milkin axyaahu oo meel mawaada laga hela ama milki uu nooleeyey faslun fii sakaati tijaara tijaarada sakadeedii ayuu baab yahay adtijaara waa rogrogid waa badeecadihii iyo alaabtii loogu talagalay in lagu tijaarayo o lagu ganacsado oo la rogrogo oo la iibiyo si ribix iyo faa'iido looga helo waad soo iibsanaysaa waad sii iibinaysaa si aad ribix iyo faa'iido uga hesho waxaa wasala qowlka ilaahay leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum mujaahid baa wuxuu leeyay tijaaraday ku soo degtay sida imaamu طabari tafsiirkiisa kaga soo rarayo kuwa aliye nebi rumeeyow waxaa wax ka bixisaan waxaa kasbateen kuwiisa wanaagsan xadiid abu daa'uud warinayo oo sanadkiisana laga hadlo ayaa wuxuu leeyahay samurata bnu jundub uu leeyahay kaana rasuullah yaamuruna an nukrija sadaqa min aladii nuciddu lilbayc waxaan iibka u bandhignay inaan sekada ka bixinno ayuu nebiguna fari jiray wa fi tijaarati rubcu lcushr rubcu lcushr baa ahaaday wa shuruuduhaana sita waa lix alawalu ka horaya alcuruud waa inay badeeco tahay duuna naqd lacag maya ahaani ka labaada niyatu tijaara waa in niyo tijaara ay jirtaa ahaalidu ka saddexaadna iqtiraanu niya bitamalluk waa inay niyadu milkinta la xidhiidhaa alraabicu ka afraadna an yakuuna tamalluku bimucaawada waa in milkintani mucaawado iyo wax kala beddelasho ay ku timaadaa alkhamisu an laa yanida waa inaanu lacagaynin naaqisan isagoo dhiman binaqdihi lacagtiisii waa inaanu ku qiya waa inaanu ku lacagaynin fii asnaa'i alxawli sanadka dhexdiisa asaadiska lixaadna an laa yaqsida alqunya waa inaanu kaydaysi uga qasin fii asnaa'i alxawli sanadka dhexdiisa waxa uu leeyahay sheekhu tijaarada iyo curuudka iyo badeecada loo bandhigay tijaarada iyo rogroga iyo ganacsiga waxaaday rubculcushar inta toban loo qaybiyo meesha tobanaad afar loo sii qaybinayaa markay nisaabkii gaadhaan soo tilmaannay ama afartan haddii loo qaybiyana waa la mid shuruuddeeduna waa lix ka waraya wuxuu leeyahay alcuruud duuna naqd waa inay curuud iyo badeeciyo alaab tahay waa maalyaalka aan sekadu daatadeeda iyo caynteeda uga waajibin sida maryihii iyo khudrawaadkii iyo bagaashyadii wixii noocaas ahaa qadaculkhayaarkii iyo isbeerba waxaas weeye duuna naqdi maya oo lacagta dee lacagnimay uga waajibaysay lacagnimo ayay uga waajibaysay oo iyada xataa dee haddii iyada lafteed laga ganacsanayo sarif baa la odhanayaae baabu sarfi bay noqonaysaa yacni iyaga shaaficiye halkan curuudu tijaara yani waxaa kale iyaga ahayn bay halkan kaga hadlaan haddii ay lacagteeda tahayna dee waa taasikadeed gaar baynu uga soo hadalnay hadday sarif tahayna ayana halkan lacagtaasunbay gelaysaa laakiin waxani waxa weeyaan waa waxyaalihii kale aan lacagta ahayn alcuruud duuna naqd waxaa kaloo shardiga labay niyatu tijaara waa inuu niyeeyaa dee waxaan inuu ku tijaaraynayo waa inuu niyeeyaa ila waxaan wax kala saarayaa gaari markaad soo iibsatay inaad sii iibinaysood ganacsi ka dhigayso inaad iska wadanayso jago markaad iibsanayso inaad sii iibinaysood ganacsi ka dhigayso inaad dhisanayso gurigi waxaa kala saaraya waa niyada markaa niyatu tijaarana waa inay jirtaa ka saddexaad waa iqtiraanu niya bitamalluk waa inay xidhiidhaan markaad shaygan milkido waa inaad u milkidaa inaad ku tijaaraysanayso alaabtan markaad milkiyaysay ku soo gelayso waa inaad markay curuuddu tijaaro noqonayso waa inaad u niyeysaa dad ku tijaaraysanayso niyatulqunya masalan iska haysasho haddaad waxbaa lagu siiyey waxaad markaa iska niyahay inaad iska haysato kadib ayuu doonay inuu tijaaro haddana ka dhigo sakadii kama waajibayso markaa ilaa uu beecii la yimaado ficilkii la yimaado laakiin wixii soo galay hadduu markay soo galeen ba tamallugeedaba niyadii la xidhiidhiyo markaasay cunudu tijaara isu beddelaysaa laakiin niyatulqunya waxaan iska haysaa haddaad marka horeba ku mulkiday ilaa aad ficil la timaaddo niyadiiyo ficilka wada socdo markaad la timaaddo unbay tijaaro noqonaysaa an yakuuna tamalluku bimucaawada waxaa kanuuna yidhi tamallu waa in milkintani sake laguma lay ilaa uu ku tijaareeyo markaaba sideeda ay u socoto un tijaaro iska noqon mayse waa inuu markaa ku tijaareeya wax ku bilaabaa shardiga shanaad an laa yanida naaqisan binaqdihi fii asnaa'i alxawl wuxuu leeya waa inaanu lacagaynin badeecad iyo alaabtii isaga oo dhiman lacagtiisii binaqdihi waxaa looga jeedaa binaqdi wuxuu ga jeedaa ha dhowto sida halkaa dambe inoogu iman doonto waxay idhahdaan tijaarada marka u horraysaa lacagta u asalka ah ninka masalan tijaarad bilaabaysa dollar baad ku bilowday soomaali laan baad ku bilowday waxaad ku bilowday bir baad ku bilowday riyaalkii sacuudigaad ku bilowday naqdigiisi waa kaa asalkiisi uu ka soo jeedo hadhowna kaad ku qiimaynaysa markaad qiimaynaysa waa kaasuun markaa wuxuu leeyahay waa inaanu lacagaynin oo aanu u rogin lacagtii asalka u ahayd naaqisan isagoo dhiman fii asnaa'i alxawl sanadka dhexdiisa masalan masalan alaabuu soo iibsaday alaabtii uu soo iibsaday ayaa lacagtii asalka ahayd ayuu ku wada iibiyey wixii oo dhanba waa wada lacageeyey xilligaa uu lacageeyeyna waa ay dhiman tahay oo nisaabkii way hoos martay waxay leeyihiin xawlkii wuu go'ayaa markaa mar haddii fii asnaa'i alxawl wixiiba intuu asalkii lacagnimadeedii u celiyey dabeetana ay dhimantay halkii ay ka soo bilaabantay u noqotay waana tan dhimantay mar hadday dhimantay halkaasuun haddaa xawlkaa ka soo bilaabma bay leeyihin sidaa daraaddeed baa yacnii qaar badan oo shaaficiyi waxay fatwoodeen dadkaa wax sarrifee kolba waxay wada lacagayna walbana inaan sekaba lagu yeelanayn oo kolba dee wixba orga haddana way kala dhinmaysaayo xawlkii halaayo bashir sayaarifata bi an laa zakaata calayhim baabu mid fatwooday inaan zakaba lagu lahayn horta rur ahaantii markaad dhinac ka eegto waa wax yar adagoon inta badan dhicin in wixiiba la yidhaha ha la wada lacagiyo mar qura allaahumma dee in waxanba qofku shaqadanba uu joojinayo ama masalan la dhaxlayo ama la qaybsanayo oo dabeetana wixi o dhan inta la joojiyo la wada lacageeyo waa wax dhaca laakiin inta badan baa musharku badh lacag bay kaga jirtaa badh alaabay kaga jirtaa wax saa u soconayo weeye haddii taa lafdeedu ay dhacdo lafdeedana yani ayada lafdeedana xawlkii goynaynin adictor mustafa diib albuqa mucaasirka shaaficiyada wuxuu ku tilmaamayaa tanwiiru masaariga uu cumdaha ku sharaxayo in markaa waktigan mucaasirka ah aanay madhabkaasi iyo qowlkaasi aanu habboonayn oo xaqii fuqaradu meesha ku lumayu ka baxayo markaa an laa yanida naaqisan isagoo dhiman binaqdihi fii asnaa'i alxawl lacagtii asalka u ahayd waa inaanu u wada celin aanu ku lacagayn isagoo dhiman waan laa yaqsi alqunya fii asnaa'i alxawl shardiga lixaad waxa weeye waa inaanu qunyo uga qastiin sanadka dhexdiisa wixii tijaaradiya wixiiba uu wadayba hadduu yidhaahdo waar waxba waxaan ka faa'idi maysa carruurtaada masaariif uga dhigo amaba jagada yarba iska dhiso ama inta yar ariga yar dhaqanba ka dhigo ayuu rogayba bes waa go-ay markaana hadday taasi timaadana waa goda iyadana waayo asalka curuudda qunyada iyo kaydaysigaas iyo iskahaysigaasa waa asala tijaaraduna waa khilaafu اlasli marka mar hadduu ka noqday asalkeedi bay u noqonaysaa bay yidhahdeen وفي التجارة ربع العشر هذا وشروطها الستة الأول العروض وأرابدي دون النقد العكسي مايا الثاني كلمات نية التجارة ونية تجارة شرطة الثالث ساعات اقتران النية بالتملك وإن النية ملكين تلاحل إضاء الرابع أن يكون التملك بمعاوضة وإن ملكين تاني وح- كان بدل شيء كنت بعد أو فساد يشك بفساد العوض وأن لا يرد وإن أنو لعقينين بنقده الع- ناقصا الصغر من بنقده العجز في أثناء الحول سنة كده حديثة السادس كده حتى لا يقصي القنية وإن أنو كيليسي وقسين في أثناء الحول سنة كده حديثة وواجبها واجب يدعى ربع عشر القيمة قيمها عسر كيس ربعي وي ويقوم بجنس رأس المال أسمالك جنس كيسان لقو قيمين أو بنقد البلد يا إن ملكه بعرض, بعرض هدوكم ملكي ولا يشترط كونه نصابا لما شرط إلا في آخر الحول سنة كآخر كيس مويان هل كان وعلا يا شاخو واجب كذا وحويه ربع عشر القيمة قيمها wixii uu badeeca iyo alaab hayey ayuu qiimayn qiimahaa dabeed markay nisaabkii gaadhuu eego eeg dhinaca wuxuu ka eegayaa shan iyo siddeetankii giraam buu soo baayacanaya inay nisaabkii gaadhay buu eegi markii uu ogaaday inay nisaabkii sikagoyskii gaadhay markaa toban buu qaybin meesha tobnaad afar buu qaybin ama gebigeeda afartan buu qaybin ama wuxuu ku dhufan laba iyo bar buu ku dhufan wixii soo baxay markaa sikadiisa noqonaysaa qiimaddu waa qiimahee waa masalo qiimaha wax lagu qiimaynayaa tujaarta aad iyo laxaad yacni si aan la malayn karaynin iyadoo masalo cad ah haddana u qarsoontay ma qiimihii la soo siiyeybaa ma qiimahay hadda maraysaabaa bayca mushtarka badoodu waxay ku bixiyaan qiimihii laga soo siiyeyn hadday jayna ka keeneen iyo hadday dubay ka keeneen iyo hadday sacuudi ka keeneen iyo hadday meel kale ka keeneenba taas macnaheedu wuxuu noqonayaa horta qiimayn wax la yidhaahba iman mayso waa waraaqa eeg ee qiimaynimo ma jirto wax la qiimaynayaaba ma jire waa waraaqa eeg halaa qiimeyn way ka baxday midda labaad waxaa soo baxaysa markaa in raasamaalun la sakaynayn ribxba la faa- sakaynaynin taasina waa wax meesha ku jirta haddii shaygaad saddexda boqolee dollar hada ku siinaysay kontonka dollar lagaa soo siiye aad kontonkii un eegato macnaheed waxa weeye inaad ribxu asalkii un aad faa- sakaysay inaad ribxii sakaynin baa ka soo baxaysa waana wax cad oo culimmada mucaasir iyo qadiimba ay ka hadleen waxaana ka soo baxaya un shaygan marka la qiimeeyo saddex weji midun bay noqonaysaa shaygii boqolka dollar kugu joogay inuu boqolkii un taagan yahay inuu laba boqol taagan yahay iyo inuu konton taagan yahay waa saddexdaas wax ka dhexeeya ma jiro shaygii boqolka kugu joogay hadduu boqolkii un taagan yahay intaasun ku qiimeeyo ku sakee hadduu laba boqol taagan yahay labadaa boqoluu ku qiimeeyo ku sakee hadduu shaygii boqolla kugu joogay toban dollar tago tobankaa dollar un ku sakee hadduu qiimaba dhaco laga baxo u maalnimo ka baxaba cantayba lagaagaba laha muxuu markaa waraaqownu egeegi cadaaladdu waa taa waanay wada caddaynayaan kutubta mucaasiriinta sheekh maxamed saalex alcuthaymiin baa caddaynaya sharxu lmumtica adictor yuusuf alqardaawi baa fiqu sakaadka ku caddaynaya yacni dhammaantood way wada caddaynayaan ida saa waadixo oo cadcad اللجنة دائمة للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد أي أين فتاوير قوة عضينا يسا أيضا صراحة الإنسان لو ذا ويدين أيو دول باني بسيما قيمان كل بسيما سكو مرة يمان ينكو سكين أيضا للي أي نبا ويقول ملاز صدا صنع ما فرطا صنع أيام بيع مسلح أول جيب قيمة يقول تكتبان كو سكين يبود الله كادا فبان هود ربع عشر القيمة ويقوم بجنس رأس المال waxaana lagu qiimaynayaa raasumaalka jinsigiisii baa lagu qiimayn shaygii kii lagu soo iibsaday asalka u ahaa ayuunbaa lagu qiimaynayaa ow binaqdi lbaladi in malakaw bicard marka horeba hadday badeecad ahayd ninbaa badeecad kuu soo raray war badeecaddaas yacni masele adna waxbaad ku lahaydoo dee badeecad buu kuu soo raray badeecaddii aad markiiba waxaad ta- aad niyeysay inaad ganacsi ka dhigto adna bakhaaraad u gooyso waad kala rogtay asal lacageed markaa ma lahaa oo binaqdi lbaladi in malakahu bicard markaa lacagta beledka aad joogto ayuunbaad markaa hadhow ku qiimaynaysaa laakiin asal lacageed hore iyadu may lahayd ila waxay kugu soo gashay waxaan badeecad badeecaddii baad badeecad ka sii dhigtay walaa yushradu kownu nisaaban ilaa fii aakhiri alxawl wuxuu leeyahay shardi ma aha inuu nisaab noqda fii aakhiri alxawl mooyaane curuudu tijaara inay nisaab tahay aakhir alxawl ayuunbaa la shardiyaa oo waxay leeyihiin haddii marka hore aad wax yarba aad ku bilowdo haddana meel dhexe ay waxoogay tagto markii uun sanadkii aakhirkiisii un ilaahay kuu qarqarxiyo xilligaasunbaa la ictibaarinayaa bay leeyihiin shaaficiyadu saddex qowl baa madaahibtu ay leeyihiinoo qaar leh min albad'i ila aakhir alxawl waa inay ahaataa nisaabka oo hadday meel qudha ka gooda waxba kama jiraan iyo qaar le awalka iyo aakhirka unbaa la eegaya awalkaa marka la bilaabayana waa inay nisaab tahay waxaanu tijaarada ku bilaabaya aakhirkana waa inay nisaab tahay laakiin shaaficiyada oo madaahib fara badan oo kalena socotay waxay leeyahy aakhir alxawl unbaa la ictibaarinaya waayo waxaan dee waxaa laga doonaya namaa iyo koraroo kor namaag iyo korarkiina xilligaa dambe ayuunbuu yimi wa waajiba arbu cushri lqiima qiimaha cushurkii ribci weey wa yuqawamu bijinsi ra'si lmaal baa lagu qiimin ow binaqdi اlbalad in malaku bicard hadduu badeeca ku milkiyey walaa yushradu kownu nisaaban lama shardiya ilaa fii aakhiri alxawl sanadka akhirkiisumaa la shardiyaa faslun fii zakaati اlfitr zakaatulfitrigii ayuu fasaliyey taa hore waxay ahayd zakaatu lmaal tanna waa zakaatu lbadan tajibu zakaatu lfitr waxay ku waajibtaa bishuruud idraaku guruubi shams waa in cadceedda dhicitaankeeda uu soo alay leylata alciidi wa an yakuuna musliman waa inuu yahay wa an yakuuna maa yukhriju waxaanu bixinayaa faadilan waa inuu mid ka dheer can daynihi wa ma'uunatihi qarashkiisa wa ma'uunati man iyo qof qarashkii calayhi korkiisa ma'uunatuhu qarashkiisu ay tahay leylata alciidi wa yowmiha maalinta ciiddiiyo habeenkeeda wa can dasti thawbin badlad maryaana wayna dheertoo yaliiqu bihi cunamaa wa maskanin wa khaadimin maskan iyo shaqaale yaxtaaju ilay u baahan yahayna waa inuu dheeri yahay wa tajibu caman cid inuu ka bixiyana waajib weeye talzamu ay waajibu tahay nafaqatuhu min almuslimiina min zawjatin xaaskii wa waladin ilmihii wa waalidkii ku dhalay wa mamluukin iyo kii aad lahaydba zakaatulfitr wuxuu leeyahay sheekhu shuruud bay ku waajibtaa asalka wujuubkeedana waxa weeye xadiidka saxiixa kunaa nukhriju fii caadi rasuulilah yowma alfitri saacan min طacaam ay asxaabtu leeyihiin waxaan bixin jirnay wakhtigii rasuulka saac raashine ayaan bixin jirnay يعدي يسا ابن عمر لقول إن فرض زكاة فرض رسول زكاة الفطر من رمضان على الناس ساعة من تمر ساعة من شعير سور قيلاي وعفر ليالي زكاة أفرك يا رمضان لقى أفر يددك مسلمين تاوحوا كفر ليالي ساعة تمرة أما ساعة شعيرة كي حركة كي أدونك كي لبا كي دديا كي يرا كي وينا يا مسلمين أه يا مسلمين أه markaa bishuruudin bay ku waajibtay waa idraaku guruubi shamsi leylata alciid waa inay cadceedu dhacdaa habeenka ciidda waa inuu cadceeddhaceeda soo gaadhaa waxaa la yidhahaa laba laba arrimood waa inuu labada laba yacani qaybood waa inuu ka soo gaadhaa horta bishan shuwaal waa inuu wax ka soo gaadhaa rabadaanna waa inuu wax ka soo gaadhaa macnaha taa macnaheedu waxa weeye intaan cadceedu dhicin hadduu qofku dhinto laguma laha intay cadceedu dhacday kadib hadduu dhashana laguma laha waayo intay intaanay dhicin dee waxaanu soo gaadhin shawaal baanu waxba ka soo gaadhin kadib hadduu dhisaan ramadaan baanu kas waxba ka soo gaadhin markaa labadaba idraaku quruubi shams laylat alciid waa inuu soo gaadhaa dhicidda cadceedda habeenka ciidda waa an yakuuna musliman waa inuu muslim yahay waayo sekadu waa cibaado qofka muslimkiina ahlu ma aha waxa kaloo laga maarmaana waxaanuu bixinayaa waa inuu yahay mid faadilkaa candayni haddii dayn lagu leeyahay haddii aad waxoogay rufuc berihiisa hayso oo rufucaba beri hore aad reerarkana ka soo amaahateen dee rufuxa iska sii reerki laha wey sakaa ku bixin waa inuu daynta dheer yahay wa mawnatihi waa inuu dheer yahay mawnadiisa iyo qarashkiisa qarashkaagii macnaha iyo cuntadaadii wixii aad laylat alciid wa yowmihi waa inuu dheer yahay wa ma'uunati man calayhi ma'uunatuhu waa inuu ma'uunada cidday ma'uunadiisu ku saarnayd ciddii ma'uunadiisa iyo nafaqadiisu ay ku saarnayd nafaqadeediina waa inay dheer tahay nafaqadaada iyo cidday nafaqadeeda ku saaran tahayba waa inay nafaqadoodii dheer tahay faadilan can daynihi wa ma'uunatihi iyo qofka musakiga wa ma'uunati man calayhi ma'uunatuhu wa ma'uunati man qof nafaqadiina waa inay dheer tahay calayhi qofkan sekada bixinaya korkiisa ay tahay ma'uunatuhu qofkanuu ka bixinayo ma'uunadiisu waa meel yaro isku noqnoqonaysa lakin waa mafhuum laylat alciid wa yowm ciidda iyo maalinteeda habeenka ciidda iyo maalinteeda waa in ay dheer tahay yacni nafaqadiina wacan dasti hoobin yaliiqu bihi maryo yacni badlad maryo ah oo u cunantana waa inay dheer tahay ee cumaamaddan ama go-an soo iibi aad huwanayso ama macawistan iibi aad gashan tahay si aad sakaatulfidriga ugu bixiso lagu odhan maayo laakiin de hadday shaddo dhami kuu buuxdo dee waad qaar waad u iibin markaa wa maskanin gurigii gurigana u iibi loo odhan maayo wa khaadimin dee addoon kuu shaqaynaya oo kale oo yaxtaaju ilay u baahan yahay haddii guriga laakiin intaad ka iibiso aad mid kale oo kugu filanna aad helayso ila xadkaasi leeyihin culimmadu waa iibinaya dabeetana sekadana ha iska bixiyo kaa kalena ha iska galo waxaa kaloo waajibaysa buu leeyahay inuu ka bixiyo can man talzamhu nafaqatu min almuslimiin ciddii nafaqadooda ay ku saarnayd min zawja dee islaantaada aday nafaqadeedu ku saarnayd dee sakaasufidrigeedana adaa lagu leeyay wa waladin ilmahaagii wa waalidin waalidka dee waalidkaa adiga aad nafaqaynayso adaa lagugu leeyay wa mamluukin dee addoon oo kale adigu aad leedahay waad waad ka bixinaysaa tajibu sakaatu alfitri bishuruudin bay ku waajibtaa idraaku guruubi shams waa inuu haleelo cadeedda dhicitaankeeda leylat alciidi wa an yakuuna muslima waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay maa yukhriju waxaanu bixinayaa faadilan mid ka dheer can daynihi wa mawnatihi iyo nafaqadiisii wa mawnati man iyo qof nafaqadii calaykiisa mawnatu qarashkiisu ay tahay laylata alciidi wa yowmihi habeenka ciid iyo maalinteeda wa can dasti thawbin badlad maryaahoo yaliiqu bihi cunamana waa inuu dheer yahay wa maskanin guri wa khaadimin shaqale yaxtaaju lay u baahan yahay wtajibu caman inaad ka bixisana waajib bay noqon talzamhu nafaqatuhu nafaqadiisu ay ku waajibayso min almuslimiina min zawjatin wa waladin wa waalidin wa mamluuk wlwaajibu waajibku waa saacun saliimun oo saliim min gaalibi quuti اlbalad beledka waxyaalaha lagu quutana ugu qaalibsan wain qadara calaa bacdihi hadduu karo faqad oo keliya akhrajahu wuu bixin wayajuusu ikhraajuhaa fii ramadaana ramadaan in la bixiyaa bannaan wa yusanu nahaaran maalinna waa la sunneeyaa wa qabla salaati alciidi baa awlaa fiican wayaxrumu taakhiiruhaa can yowmihi yowmi alciid in laga dibdhigo ayaa shardi ah ayaa xaaraan ah waxau leeyahy sheekhu waajibku waxa weeye waa saac waa afar sacab saliima min alcayb aan ceeb lahayn oon dee nuqsaan lahayn oon xumaan lahayn min haalibi quuti اlbaled oo beledka raashinka lagu quuta ka ugu qaalibsanee dadku cunaana waxaan dadkuba cunin dee u soo qaadi maysid ee waxaa beledka lagu cuno ila masaakiin baad siinaysaa waxani wax tuhura nebigu lisaa'imi min allaqwi waalrafas wa tucmatan lilmasaakiin buu masaakiintuna inay quudataa loogu tala galay adigana inay tuhuro kugu noqoto oo waxa la yaaliyo wixii soomkaagii baa la doni dee haddaad qamadi aan afkaba la saarin haddaad u soo miisto iyadoo aqal walba beriis iyo baasto lagu karinayo waxay noqonaysaa tacaddi xaguu geyn inuu soo ridqo ama inuu dee meelaha jijid u iibiyo ayuumay noqonaysaa wain qadara calaa bacdihi faqad akhrajahu haddii uu barh karo na wuu bixin adiga lafdaadi baa intii lagaa doonayey barkeed baad heshay intaasu bixi dadkii badnaan lagaa doonayay baad markaa ayaad qaarkoodun kartay kuwaasun ka bixi waidaa amartukum biamrin faatuu minuma istatactum markaan wadi fare waxaa kala qaadadaan inta awoodaan qaacidadina waxayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur wixii kuu fududaadaa kaaga dhici maayaan inta kugu cuslaatay kuu suurtogeli weyday marka la garaameeyana waxa weeye waa laba kilo waa arbaciina garaaman iyo afartan garaam yacni waa wax rubuucna aada uga yar soomaalidu laba kilo iyo barh bay bixisaa waa iska wafayn fiican wa yajuusu ikraajuha fii ramadaan wuxuu leeyahay ramadaanta in la bixiyaa way iska bannaan tahay maxaa yeelay bay leeyihiin waxay ku waajibaysay laba sababood soomka ramadaan iyo ka afurkeeda dee markaa sababtii hore ayaa la helay sababtii hore mar haddii la helay oo ramadaantii ah ayuu shaaficiye waa bannaan tahay bay leeyihiin ibnu cumar maalin iyo laba cisho ka hor buu bixin jiray xadiidkii macruufka ahaayee aayad kursiga ka hadlaya abu hurayra wakararaysa bixifdi sakaati ramadaan waxay markaa halkaa dimnayaasha abucidaga qaatanayd haday dee zaka fitri la ururiye bay ahayd waa dhici karta bay leeyihin yani inay sakaatulfitri la ururiye rabadaan ay ahayd ee inay sakaatulmaal ahaydba yani kuma cadda wa yusanu nahaaran maalin ayaa la sunneeyaa in la bixiyo wa qabla salaati alciiddi awlaa weliba salaada ciidda ka hor ayaana fiican buu leeyihi si ay fuqaradu weydiinta maalintaa uga kaafdoomaan si ay markaa u wada farxaan nebiguna amara bisakaati alfitri qabla khuruuji innaasi ila salaa intaan dadku salaadda aanay u bixin ugnuhum can alabi fi hada alyowm can isu'aali fi hada alyowm maalintaa warwareegga masaakiinta ka kaafiya buu nebigu odhan jiray wayaxramu taakhiiruhu can yowmi maalinta ciidda in laga dabdhigaana waa xaaraan maalin markaa ilaa quruubkii cadaadcidda waa aad bay leeyihin shaaficiyadu lakiin wixii ka dambeeya xaaraan bay noqonaysaa waxa un laga maarmaana inaad qofkii gaadhsiiso ama wakiilu isagu soo samaystay inaad gaadhsiiso waktiga ka hor intaa waktiga wakiil adugu aad u samaynaysa maaha war hebelow hebel baan sakaatuladiisa kaalay u guddoon ma jirto waa miduu isagu samaystay mid adugu samaynaysa ama waa inaad gaadhsiisaa haddii aanad gaadhsiin karaynna waa inaad cid kala siisaa والواaجب صاaع صليم من العayb waa sاac ka nabadgelay ceeb min qاaلب quuti البلد وin qadra calىa bacdihi hadduu kala faqadoo keliyana akhraja wuu bixin ويجuuز إkhrاaجha في رamadاan in la bixiyo ayaa banaan ويsn نahaaran baa la sunayey وqabla saلاaة الciid ba أwlaa fiican ويxرم تأkhiru can yوmi in laga dibdhigaana waa xaaraan فصل في النyةi في الزakاaةi وفي تacjiiliha wuxuu inooga hadlayaa halkan niyadii zakada iyo dedejinteedii وتجب النyة waa waaجibaysaa فynwi wuxuu niyoonayaa haadاkani زakاaة maali weeye وanaxوi ذalika ويجuز waxa banaan تacjiilha inuu dejiyo qabla آkhir الxawl وشharد إجزاء المعajل kaa la dedejiyey gudidiisa shardigiisuna waxa weeye an ybقى الmaaliku maaligii waa inuu noqdaa أhلا للوuجuubi waajibnimada waa inuu أhل u yahay ilىa akhir الxawl ilaa sanadka waan yakuuna alqaabidu kii qaatayna fii aakhiri alxawli mustaxiqan waa inuu yahay waidaa lam yujzi'hu markaanu gudin istaradda wuu soo celin wuu soo ceshanin calima alqaabidu hadduu kii qaatay og yahay annahaa sakaatu mucajala tika la dedejiye inay tahay wuxuu leeyahay sheekhu niyo ayaa laga waajib ah markaa wuxuu niyeynayaa uu odhanayaa kani waa sakadii maalkayga iyo wixii la mid a sadaqadii maalkayga faradka ahayd weeye markuu faqiirka udhiib ama wakiilkiisa u dhiibayo ayuu niyeyn inuu ku hadlaa waxba lagama le lakiin niyaddaas weyn maxaa laga maxaa lagu kala saarayaa haddii aad qof wax siiso wax kuu soo doonto oo dabeetana aad siiso ood hadhow uun dabeetana markaad buugga eegaysa oad tiraa war seke ka dhig maanta kii reer miyigaha waxoogayga aad siisay maya yacani markan aad bixinayso waa inaad niyeysaa inay seke tahay ee hadhow ka dhig iyo ka dabageyn maya wayajuusu tacjiiluhaa qabla aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisa in la dedejiyaana way bannaantah aakhirulxawlka in laga dedejiyaana way bannaantah waayo waxay leeyihin waa xaq maali ah waxaana muddadan loogu sameeyey ciddanay ku waajibtay ayaa rifqi iyo dhimrin loogu samaynayay inuu markaa ajashii ka hormariyo ayaa u sugnaatay intii sababtii la helay oo nisaabka milkintiisiiah laakiin sanad wax ka badan ma bannaana bay yidhaaheen haddaba marka uu seke noqonayo wa tajibu niya waa waajibaysaao fayanwii wuxuu niyoon hadaa zakaatu maali wey wanaxwi dalik wayajuusu tacjiiluhaa in la dedejiyaa bannaan qabla aakhiri alxawl laakiin muxuu yidhi shardiga uu ku gulayo seke waxa weeye ninkii maaligaha sekada bixiyey markuu sanadkii u soo wareego waa inuu yahay weli ninay sekadii waajib ku tahay macnaha muxuu ka wadaa ninkiiba hadduu kaco ninkii waxoogeeya haystay hadduu kacaba lix bilood ka hor buu sibacaanteeba islama hayo sanadkii waa u dhammaaday midh ma hayo dee ahli lilwujuub maaha iminka waxba kuma waajibo hadduu nisaabkii ka nuqsaamo laakiin waxaanu kaga nuqsaamay sakadanuu bixiye aanay ahayna wax kale u kaga nuqsaamo ahli lilwujuubu maaha waxaa kaloo shardi an yakuuna alqaabidu fii aakhiri alxawli mustaxiqan kii la siiyey lafdiisu waa inuu mustaxiqiyo weliba faqiirkiiyo baahnihii uu yahay ee hadduu ku kaaftoomo waxaan sekadu siiye ahayn sekadii uu siiyey haddii ilaahay u qarqarxiyo deetana taajir weyn noqdo taasi waxba u dhimi mayso laakiin waxaan seke ahayn hadduu ku kaaftoomo ayadana mustaxiq maaha haddaa weydaa lam yujiibu marka labadaa shardi hadday gudi weydo hadduu maaligii kaco ama hadduu ninkii hodan noqdo istara dahwaari siiba odhan ya anaaba maanta kaa liite haba islama haya isiiba odhan ya waase goorma in calima alqaabidu anha sakatu mucajala dee waa hadduu ogaa seke u dedejiyey inay tahay uu u sheegay uhi sekadaydii uu sii dedejiyey wey laakiin hadduu hoosta unaga dhiibay ilaah bay igu ogoo sekaan ula jeeday may ma soconaysa taas wa shardu ijzaa'i lmucajalina waxa waye an yabqa almaaliku ahlan lilwujuubi waa inuu ilaa akhiri alxawli u yahay wa an yakuuna alqaabidu fii aakhiri alxawli mustaxiqan mid mutay waa inuu yahay waidaa lam yujzi'u marka aanu gudinayn labadaa shardi mid la waayo istaradda wuu soo ceshan sekadii uu sii dedejiyey waa in calima alqaabidu hadduu ogaaday annahaa sakaatu mucajala inay tahay wallahu aclam markaa